بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أma bعd qال الإmام البخاaرiي رaحimه الlaه taعaaلى bab أوqاafi أصxaabi النaبiي slى الlaه عalيهi وآlih وsلم وأrضi الkharاaجi وmusaaracatihim وmucaamalaتiهim baabu bayaani أwqaafi أصxaabi النabiyi slى الlaه عalيه alي وsلم nebiga asxaabtiisa awqaaftoodii caddaynteediibu u baab yahay وأrضi الkharاaجi kharaajka dhulkiisa xugunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay kharaajna waxaa la yidhaahdaa dhulka marka la furtoo kale dadkii marka in loo dhiibo ka shaqaynayey oo la yidhaahdo ama dadkii laga furtayba in intan lagu sugo korkooda la yidhaahdo dhulkanka ama dhulkaba ka shaqeeya intaa intaasaa la idinka rabaa ayb kharaajkii marka waxaa weya waa inay wax soo saaraan wamusaaracatihim asxaabta musaaracadoodii wa mucaamalatihim iyo mucaamaladooda caddaynteedii u baab yahay musaaracana da caqdiga ay ahayd waa soo sheegnay wa qaala الnabiyu salى اllahu عalayh waalihi wasalama licumara nebiga cumar wuxuu ku yidhi tasadaq biaslihi dhulkan asalkiisa sadaqe laa yubaacu lama iibinayo walaakin yunfaqu tamaruhu mirihiisa aaayaa la nafaqaynayaa oo la sadaqaysanaya fatasadaqa bihi wou sadaqaysta marka asalkii dhulka ayuu marka sadaqo ka dhigay mirihiisiina waxaa laga dhigay marka in shaygi la xabiso mirihii ka soo baxana la siiyo dadka masaakiinta iyo sadaqo lagu bixiyo qaybtan marka xadiidkan hore wuxuu deliil u yahay baabu awqaafi asxaabi nebiy sal l slam asxaabta nebiga awqaaftoodu ka warrama qال xdثnا صدقة وهuو صدقة بن الفضل الmrwزي qال أخبرnا عبدالرحمن هو عبدالرحمن بن المبارك المrwزي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه aabihii markii ugu horeysa una soo mara زayd بن أسلمna waa imaam maلك شheekiisa تفsيirka iyo weliba iyo ka aad uga qaata aabihiina marka waxaa la dhihi jiray أسلم الcadwي mwlaahm mwlى cmر ثqة مخdرم أkرج xadيiثه أصxاaب الكتب الستة qaal waxa uu yidhi qaala cmر رaضي الlه عanه cmر waxa uu yidhi lowlaa آkhir المسلimiin muslimiinta dadkooda dambe gadaal ka imaanaya haddaynan jirin maa fataxtu ma aanan furteen qaryatan qaryo ilaa qasamtuhaa waan qaybin lahaa bayna أhlihaa dadkeedaan u qaybin lahaa yacnii dadkii furtay ayaan u kala qaybin lahaa kamaa qasma النabiyu salى الlaهu عalيه alي وsلم khaybara sida nebigu uu khaybar u qaybiyey oo kale xadiidkan dambena marka meesha uu tarjamada ka waafaqaayo waxay tahay ardulkharaaj iyo musaaracadii iyo waxyaabahaas lanna cumar wuxuu isaga daayey in uu dhul haddii la furto dhulkaas inuu ka dhigo dadkii qhaanimiinta ahaa ee furtay inuu u qaybiyo wuxuu iskaga dhaafay wuxuu ka baqay dadka dambe gadaal ka imaan doono waxba inay usoo hari waayaan oo dhul walba intii furatay ciidankii haddii loo kala qaybiyo marka cumar wuxuu dareemayay dadka dambe gadaal ka imaanayana shuxiga iyo adduunyadii markaa rabitaankeeda inuu ku badnaan doono dadkaas dambe marka mulki iyo boqorro dambe ama yacnii mamlakooyin dambe oo la furan doonana inaynan jirin ayaa u muuqatay laanna adduunyadu laba mamlaka ugu weynayd kisraa iyo iyo qaysar kisraa marka wax ka dambeeyo oo wax laga furan doono oo dhul badan laga qaadi doono inaynan jirin ayaa u muuqatay si marka fayga muslimiinta iyo xoolaha muslimiintana inay dadka dambe wax ku leeyihiinaa u muuqatay ilaahay wuxuu leeyahy waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana wlikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan waaladiina jaa-uu min bacdihim muhaajiriin iyo ansaar gadaashooda dadka yimaado ayaa fayga wax ku leh aayaddana sidaasay tilmaamaysay marka cumar wuxuu samayn jiray dhul markii la furtaba dhulkaa isaga ah wuxuu ka dhigi jiray masaalixda muslimiinta u banay jiray ama wuxuu dhihi jiray marka dhulkaasi ha laga shaqeeyo dad buu u dhiibaayay dadkaa markay ka shaqeeyaan wixii ay ka soo saaraan muslimka oo dhan marka baytulmaalka ku soo dhacaa wixii baytulmaalka ku soo dhacana wixii muslim oo joogo dhan baa wax ku lahaana ayb marka sidaasay marka ardilkharaaj saas oo kale ku noqone laakiin imaamu shaafici raximahullah isaga wuxuu yidhaahdaa dhulka haddii la furto dhulku wuxuu la mid yahay amwaasha waa in la qaybiyaa buu leeyahay waclamuu annamaa hanimtum min shayin cumuumka ku jira una deliishana laakiin culammada muxaqiqiinta waxay yidhaahdeen min shay-intaas waxaa loo jeedaa wixii maal ah oo hanti guurto ah amaa wixii hanti maguurto ah sidii nebigu khaybar ku sameeyo kale la yeelaa khaybar nebiga dadkii uma kala qaybqaybinine wuxuu ka dhigay yahuuddii inay ka shaqayso nus qaataan nusna baytulmaalka lagu soo shubo maalkaasina marka uu noqdo maal muslimiintao dhan laga taageero wax laga siiyo cumar marka siiradaas dambuu raacay isaga ayb tarjamada iyo xadiidka meeshay iska haleelayaan ama iska waafaqayaanna waa meeshaas baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man axyaa qofkii nooleeyey ardan dhul mawaatan dhintay yacnii dhul dhintay dhulku markuu camiran yahayna waa nool yahaa la dhahaa marku unan camirnaynna dhul dhintay ardo marka dhimatay oo aan camirnayn qofkii nooleeyo wara'aa daalika caliyun cali sidaabuu arkay fii ardi alkharaabi bilkuufati dhulkii marka aan camirnaynee kharaabka ah ee kuufo ku yaalla nusakha marka halkaasay ku ekaynayaan qaarna waxay dhigeen wara'aa daalika caliyun fii ardi alkharaabi bilkuufati mawaatan saasay dabdiyeen qaarna mawaatun ayay dabdiyeen mawaatun marka maxal ma yeelanaysa mawaatan ayaa fiican ama in laga reebaba ayb wara'aa daalika caliyun cali kaagaa wuxuu u arkay fii ardi alkharaabi dhulkii markaa aan camirnayne bilkuufati yacni xaal uu dhexdiisa yahay mawaatan ayuu u arkay dhulkaas kharaabkaa aan camirnayn wuxuu u arkay ardo oo dhimatay oo la camiran karo oo qofkii camirtaa marka uu iska yeelana saasuu ka wadaa wa qaala cumaru cumar waxa uu yidhi man axyaa ardan dhul qofkii noolaysto maytatan dhulkaasoo markaa aan camirnayn fa hiya lahu dhulkaas isaga iskale ayb sida uu ku camiraaya marka waa sidee waxaa la leeyahay marka kullu ardin bixasabiha meeshu hadday tahay dhul duur ah hadduu wax ka qodqoto beero ka fasho waa camirta hadduu ceel ka qodo waa camire daaq iyo waxaasay yeelanaysaa iyo biyo iyo waxaas ayb magaalo hadday tahay dhulku meesha iska bannaano wax hadda jooga aanay jirin magaalada daafaheeda iyo meelahaas oo kale ay tahayna qofku wuxuu ku yeelan karaa inuu wareegsado ama uu dhisto ayb imaamkii marka inuu idmo shardi miya mase ma aha akaru ahlilcilmi waxay leeyihiin shardi maaha idnulimaam ninkii marka shardigu waxaa dhulkaas inuusan milkii horreeyey inuuna lahayn qof muslima haddii uunan hore u lahaa jirin dhulkaas oo milkii ka hormaray ounan jirin ninkii noolaysto ayaa iska leh ayb jumhuur ahlilcilmi saasay ku tageen abuu xaniifa wuxuu leeyahay laabudda min idni اlimaam waa inuu imaamka idnuu leeyahay ayb meeshaasi marka meel camiran ha u dhowaato ama yaynan u dhowaanin jumhuur saas imaamu maaligna wuxuu leeyahay waa inay xoogaa durugsan tahay oo aynan meel camiran iyo beled iyo meelahaas aynan u dhadhoweyn ayb tacmiirkuna marka waa kullu ardin bixasabihaa say tahay yaa l yaa loo fiirina camiritaankeeda ayb man axyaa qofkii noolaysto ardan dhul maytatan aan camirnayn fahiya lahu fahiya ardadaasi ama dhulkaasi lahu ninkaasi ay sugnaatay oo isagaa iskale wa yurwaa can camri bni cawf can الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalama wa qaala fii gayri xaqi muslimin wa qaala waxa uu yidhina camr bni cawf xadiidkiisa fii gayri xaqi muslimin muslim xaqiisa wixii aan ahayn dhexdiisa yacni haddii muslim xaqiisa ay tahayna oo nin muslima uu leeyahay meeshaasna lama camiro karo qasbi bay noqona haddii biduuni idnihi layska dhisto ayb waa booli haddii marka qof muslima xaqiis aynan ahayn hore oo u lahaa aanay ahayn ninkii camirtaa iska wayurayb walaysa licirqin walaysa ma ahaanin licirqin xidid daalimin xididka oo diid daalimin mid daalima u sugnaaday oo saaxiibkiis ah fiihi kan dhexdiisa xaqun wa xaqa ma ma ku ahayn lcirqin daalimin licirqi daalimin labadaba waa la dabdiyey licirqi daalimin haddii la yaraha iska waadaxoo nin daalima xidid oo wataahi wax xaqa ma laha oo yacni xidid qof daalima oo wataa oo markaa ku suro dhul ouna lahayn xaq ma leh lcirqin daalimin haddii la yidhaahna walaysa licirqin xidid uma ma ma ahaanin daalimin xididka oo daalimin dulmi fale xididku dulmi ma sameeya isaga nisbatu dulmi ila alcirqi waa nisba majaaziya ama in la qadaro dii daalimin la dhaho cirqigaasoo dii daalimin u sugnaaday nin dulmi ku jiro u sugnaaday yacnii meelowna lahaynuu dhistay geeda iyo waxbuu ku mutay xaqun wax xaqa male wayurwaa fiihi waxaa kan dhexdiisa lagu warinayaa can jaabirin can الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr ay markaa dhulku waxaa dhici karta marka camiritaankiisa haddii aan la dabdin karin oo dadku xoogaa dadku inay isku dilaan ee laga cabsanayo ee markaas marka idnulimaam in loo shardiyaa meesha waa soo geli kartaa imaam inuu idmo ayb qofku hadduu dhul iska xaraysto ku kale uu yidhaahdo may anaa kaa hor xaraystay anaa lahay buuqeedu hadduu badanayo wixii aan la koobi karin la dabdin karin oo dadku inay isku dilaanba laga baqaayo ee arrinkaas marka in maamul gacanta loo geliyo oo dowladdu iyada marka ay kala fiiriso dhulkii dad leeyahay dhulkii aan dad lahayn wixii aan dad lahayn marka inay dad ay markaasi siiso qofkii waa camiranaa yidhaahdo waxaasan ku qabsanayaa dhaho inay u bannayso qaado ay tiraahdo haddii marka warqadda ay u samaynaysa iyo hadday lacag uga qaado laa ba'sa iyada laftirkeeda ayb waraaqda loo samaynaayo iyo meesha laga sharciyeynaayo iyo haddii marka ramsi qofkaa laga qaadayna wax dhibaataa ma le ayb haddii laakiin wax dhiba uunan ka imaanayno cabsi hadda dhib aanay jirin ninkii iska camirta sharcigu waa uga ogolaana milkigiisu milki saxiixuu ka dhiga qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr هو يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعمر أرضا بالقفك يعمره ليست لأحد بالكاسو ليست أن أسقنا لأحد قف فهو إساء يا أحق كحق نمبدا قف كاسا بالكاسو كحق نمبدا وحق نمبدا يا غير كيس قال curwaة qaضىa bihi cmaru radia اllahu canhu cumar baa xukumay fii khilaafatihi intii uu madaxda ahaa sidaa ayuu isaguna xukumay oo xadiidkan uu tilmaamayo meeshaas marka tarjamada haddaan fiirino waxaa ku taallo waqaala fii gayri xaqi muslimin ka waran marka haddii muslim uuna lahayn oo dhulka gaal iyo wax lamida uu lahaa تنبيه استنبط ابن حبان من هذه الزيادة التي في حديث جابر وهي قوله فله فيها أجر رواية حديث معافجرته نكي سلا يالا أو رول بان رول عن رول دنتي أو عمرناي نكي عمر أجر بوليه أجر بوليه هذا ابن حبان وحكي استنباطي أن الذمية لا يملك الموات باللحية قال كذمي سوى إنه مسلم فقد نحن ولا هذا اللي أقول له isagu inuusan dhulkii camiritaan inuunan ku yeelanaynin dhulka hadduu camiro inaanu saa ku yeelanaynin ila ajar baa la sheegay ajarna marka gaal ma ajar male isaga ayb waxtaja biana alkaafira laa ajra lahu wuxuuna xujaystay gaalku inuunan ajri lahayn watacaqabahu lmuxibu abariyu almuxibu abari aimadii marka makiyiinta ah buu ka mid ahaayo faqiih muxadita buu ahaa wuxuu isagu ku tacqiibiyey biana alkaafira idaa tasadaqa yuhaabu calayhi fi dunya wuxuu yidhi gaalku hadduu wax la baxo oo wax sadaqaysta adduunyada waa laga hawaabiyaa dhexdeeda kamaa warada bihi اlxadiid fayuxmalu اlأjru fii xaqihi calىa hawaabi اddunya ajriga marka gaalka waxaa loogu xambaarayaa adduunyadii wa fii xaqi اlmuslimiina calىa maa huwa acamu min dalika muslimkana waxaa loogu xambaarayaa wax ka caamsan oo adduun iyo aakhiraba inuu ajarka helay wamaa qaalahu muxtamalun warka uu yidhi markaa waxauu yidhi waa muxtamal ilaa ana aladii qaalahu ibnu xibbaan hadalka ibnu xibbaan uu yidhi ascadu bidaahiri اlxadiid isaga ayaa xadiidka daahirkiisa ku yacni dheef badan oo isagaa yacni qowlkiisa xoog badan yau ka wada ayb walaa yatabaadaru ila alfahmi min iطlaaqi اlajri ila اlukhrawiy ajar haddii la sheega maxaa kuu soo degdegaya adiga aakhiro kalaamkana waxaa lagu xambaaraa shayga dihniga usoo degdega mar walba ayb saasuu leeyahay markaa saa darteed nin dimi ah dhulka kuma yeelan karo tacmiir macno kalena inuu ka soo baxana waaba laga yaabayo dee ninkan gaalka ah haddii dhulka uu tacmiira ku qaadan kartaa la yidhaahdo ee asalna marka ama dimi oo ahaa ama musta'mani wax lamida iyo uu yahay halis marka waxaa ah qofkaasi inuu dhulkii muslimiintaba saa ku qaataba hadduu intaas hareeraysto midkana intaa hareereeya midkaasna intaas wareegsado de dhulkii dhammaay bayba qaadanayaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan qaala xadaanaa qutaybatu qutaybaة bnu saciid abu raja albaqlani weeyaan qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar wahuwa ismaaciil bnu jacfar bnu abi kaiir alansaari azuraqi abu isxaaq alqaari ثqة hbt أkرaجa xadiiثhu أصxaabu الkتb الsiتة can muسى bni cqبةa can salim bni cabdاللaahi bni cmara can abihi radي الlahu canهu أna النabiya slى الlahu عalayه وaliه waslama nebiga uriya waxaa la tusay wa huwa fii mucarasihi meeshii uu degey meeshii habeennimo uu degey isagoo ku sugan bidilxulayfati dilxulayfana ka ahayd dhexdeeda fii baطni اlwaadi toga calooshiisa ahayd faqiila lahu waxaa lagu yidhi innaka adiga bibaxaa'a mubaarakatin innaka adiga bibaxaa'a ayaad ku sugan tahay meel bannaan mubaarakatin la barakeeyey faqaala muusa muuse waxauu yidhi muusa bnu cuqba waaye waqad anaaqa bihaa saali binaa saalimun saalim ayaa na fariisiiyey bilmunaaqi meeshii ayuu na fariisiiyey alladii kaana cabdullaahi cabdullaahi binu cumar uu ahaa yuniiqu bihi inuu tu'inayo fariisinayo heshiisa yataxaraa xaal uu ku dadaalaya cabdullaahina mucarasa rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam meeshii nebiga uu degey wa huwa meeshaasina asfalu min almasjidi masjidka hoostiisa ay tahay alladii bibaqni اlwaadi masjidka oo meesha toga calooshiisa ah wa bayna baynahu wa bayna ariiqi isaga iyo marka dariiqana wasaطun ayaa u dhexeeya dhul dhexe oo min daalika kaagaas yani halkan marka wuxuu ka wadaa xadiidkan marka iyo tarjamada say iswaafaqayan ayb baabkii kan ka soo horreeya wuxuu ahaa waxaan ka hadlaynay ixyaa اlmawaad dhulkii dhintay aan camirnayn ninkii camiro inuu lahaanayo horena waxaan u sheegnay caadat اlbukhaari inay tahay haddii uu baab yidhaahdo tarjamana uunan u samaynin baabkii ka horreeyey ayuu fasal oo kale u yahay caadadulbukhaari saasay ahayd marka sida uu ugu noqonayo culimmada isku khilkhilaafeen sida ugu dhow waxay tahay meeshii nebiga waa barakaysan tahay layidhi salaad uu ku tukaday isaguna waa meel muslimka oo dhan wada leeyihiin oo nin walba hadda salaad uu ku tukanayo nebiga uu kaga dayanayo binaan calaa daalika marka meel la camiran kara ma noqonayso meeshaas waa sida mina iyo musdelifo iyo dad aynan u yeelo karin iyo carafaad banka carafo qof ma camiro karan ilaa muslimiinta dhan baa cibaado uga xihan tahay halkaasaa marka uu baabka ka quseeyaa kii ka horreeyey calaaqada marka meeshaas sida ugu dhow saaso lamana idlaaqi karo ma la dhihi karo meel walboo nebigu uu ku tukaday lama camiran karo ma la dhihi karo nebigu dariiq hadduu isaga tukaday oo salaad ku qabatay waa la camiran karaa kaas laakiin tan waxay dheer tahay waadi waxaa lagu sheegay la barakeeyey oo isagu inuu ku tukada la amray macnahaasaa marka wuxuu ka dhigayaa macno maslaxo caam ah ka dhigaya wuxuu yidhi waxaasiluhu ana alwaadiya almadkuura wain kaana min jinsi اlmawaati laakin makaanu tacriisi minhu mustaثnan likownihi min alxuquuqi اlcaamati falaa yasixu اxtijaaruhu liaxadi walow camila fiihi bishuruuط اlixyaa وlا يkتص ذلكa بالبقعة التي نزل بها النبي صلى اه عل وسلم bl kاna ma وuجida min ذلكa fahuوa في مaعنaaهu marka meeشhii nebigu isaga u degana qaصab ku gaar noqon mayse wixii la macno noqdo dhan oo maslaxo caama laga arkaayo waa caamo markaa meeshaasi lama tacmiir laguma samey karo adii mثalا imaamkoo kale mثala waxaan arki doonaa dhulkaas baadiyaha oo kale meel buu seere ayuu samayn karaa seerahaas wuxuu u samaynayaa geela sadaqada geela zakada iyo xoolaha zakada inay daaqaan tacmiir laguma samayn karo meelahaas leanna maslaxa caama ku teega mararka qaar wuxuu samayn karaa baadiyaha meelaha xoolaha ku badan oo kale dhulka agagaarahaas ka agdhowow dhan buu seero ka dhigi karaa liajli si xoolahaas ay u daaqaan xoolaha dadka muslimiinta meesha ay ku haystaan si ay daaq u helaan laakiin meelihii xoolihii ay ku badnaayeen haddana haddii inta la wareegsado oo nin walba uu yidhah waxbaan ka samaysana de waxaa dhacaaya markaasi dhulkii xoolaha iyo baadiyihii in laga guuro xoolihii waxay cunaan ay waayaan maslaxadaas marka waxaa qadari kara dowlad dowladdu marka iyada hadday u aragto meeshaan xoolaha muslimiinta dadkaas muslimiinta xoolahooda meel ay daaqaan waa uga wareejin kartaa meelahaas looma soo dhowaa karo sideedaasay waxay u ahaanaysaa daaq muslimiintay u noqonay waa yeeli karaan maslaxa caam ay noqotay maslaxadaas caamkaana marka qof ma cabiro karo mana camiran karo waxaa la mida wixii maslaxo caama cibaado u noqdo oo sida hadda mino iyo musdelifo iyo carafaad iyo lama tacmiir iyo ixyaa laguma samayn karo meelahaas muwaadi lcaqiiqana hadda uu sheegayana saas u keenay meesha baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa qaala haddii uu yidhaahdo rabu lardi ninkii dhulka iska lahaa uqiruka waan kugu sugayaa maa aqaraka allaahu intii ilaahay kugu sugo intii ilaahay kugu sugaan kugu sugayaa walam yadkur ownana sheegin qال xdثna إسحاaq بن إbrاhيم qال أخبرna شعyب بن إسحاaq عن الأwزاaعي qال xdثnيi يحyى عن عكرمة عن بن عabاس عن cمر رضي الله عنه عن النبي sلى اه عل سلم qاaل الlyلة أtاnيi atin cawadaani waxaa ii yimid mid yimaada min rabbi agga rabbigay kaasoo min rabbi xagga rabbigay ka yimid wahuوa bاlcaqiiqi isagoo caqiiq joogo ayuu nebigu yidhi أnصli tuko fي hada الwaadي isagoo caqiiq joogu u yimid markaasuu wuxuu yidhi an salli ay salli tuko fii hada alwaadi waadigan dhexdiisa ku tuko almubaaraki la barakeeyey waqul cumratun fii xajatin waadigii marka haddii ku tuko nebiga la yidhi waa la barakeeyey la yidhi muslimiintao dhanaa u baahan marka qof markaa tacmiir iyo kuma samayn karo ma lahaan karo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa qaala rabu lardi ninkii dhulka iska lahaa hadduu yidhaahdo uqiruka waan kugu sugay maa aqaraka allaahu intii ilaahay uu kugu sugo walam yadkur ajalan macluuman waqti macluumana uunan sheegin fahumaa iyagu labadooda calaa taraadiihimaa say raalle isaga noqdaan ninkii wuxuu yidhi dhulkan fal wixii ka soo baxo intaas si intaasna qaado waqtina ma sheegino intii ilaahay doono buu intii ilaahay doono haddii hal sano uu joogaba ilaaha doonay toban hadduu joogana ilaahay waa doonay mashiicada alla awalan laga bixaynin marnaba sidee la yeela marka fahuwa calaa taraadiihima waa say raalli isaga noqo yacni wuxuu ka wadaa caqdigaasi laazim ma noqonayo waa jaa-isu arafayn caqdigaasi jaa-isu arafayn waayo hadday doonaan qofku wuxuu dhihi karaa bis hal sano markay sameeyaan kadib waa ka baxay aniga ka kale hadduu doono wuxuu dhihi karaa dhulkaagii ugu imaab ani waa ka tegey iyaga raalligoodii siday raalli ka noqdaan ay yeeli qaala xadaana axmed bnu اlmiqdaam wahuwa abulashcad alcijliy اlbasriyu ayb ninkaani marka wuxuu yidhi dacna abu daawuud fii muru'atihi abu daawuud ninkan waa dacniyey wuxuu ku dacniyey muru'ada xaggeeda ayb wahuwa saduuq saaxibu xadiid ayb qala xadaana fudayl bnu sulaymaan fudayl bnu sulaymaan annumayriyu huwa الnumayriyu abu sulaymaan albasriyu saduuqun lahu khaطأun kaiir saduuqun lahu khaطأu kaiir haddii marka khaطأ kaiir uu leeyahay bukhaari see u keenay marka saxiixa dhexdiisa xaafidku hadiyusaariga wuxuu ku yidhi hadiyusaariga fasal dhanoo waxaa jiro ruwaadda sidaan oo kale ah ee bukhaari ku suganee la dacniyey oo uga hadlo meeshaa marka hadiyusaariga ninkan tarjamadiisa wuxuu ku yidhi walaysa lahu fi اlbukhaariyi ilaa axaadiiu tuubica calayha ninkan bukhaari kuma laha buu yidhi axaadiid ilaa wuxuu ku leeyahay axaadiid la mutaabaceeyey yani mutaabaco uga soo saaraa waa keligiisa yani laa yukriju laa yukharijuu xadiiahu ilaa maqruunan dhowrka xadiio uu ku leeyahay marka iyagoo oo riwaayo kaley soo aroortay nin kale uu leeyahay qaala xadaanaa muusa wahuwa muusa bnu cuqba qaala akhbaranaa naaficun can ibni cumara radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi salى اllahu alayh waalih wasalama xaa وqاaل cبدالرزاq qاaل أخبرna بن jurayج qاaل xadaثnيi mوسى waa kaa marka فضayل بن سlayman hadda yaa lagu xiriiriyey iبن jurayج sanadka kale fiir iبن jurayجna muسى بن cqbuu ka warinaa فضayl بن سlaymaanna muسى بن cqbuu ka warinaa marka maqruun isagao oo soo saaray qاaل xadaثnيi muسى بن cqبة عan ناaفiع عan بن cمرa أنa cمر بن الخطاaب رaضي الله عanه أjla اليahuuda والنasaarى yahuudi iyo nasaaradii ayuu qixiyey min arضi الxijaaz ayuu ka qixiyey dhulkaa xijaaz ayb ajla اlyahuudana waa la dhihi karaa jalalyahuudana waa la dhihi karaa jalaa iyo ajlaa waa bimacna waaxid wa kaana rasuul lahi s min arضi اlxijaaz ayuu ka qixiyey wa kaana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه alي waslm nebigu wuxuu ahaa lamaa dahara calaa khaybar khaybar markuu ahlu khaybar markuu ka adkaaday lamaa dahara markuu ka adkaaday calaa khaybara ay calaa ahli khaybara araada wuxuu doonay ikhraaj alyahuudi yahuud inuu ka saaro minhaa khaybar wa kaanat ilardu dhulkuna wuxuu ahaa xiina dahara calayhaa markuu nebiga ka qaalib noqday u adkaaday lilaahi alla iyo walirasuulihi sala اllahu calayh waali wasalama iyo walilmuslimiina ayay u sugnaatay waraada ikraaja اlyahuudi wuxuu leeyahy markii wakaanat ilardu dhulku wuxuu ahaan jiray xiina dahara calayha markuu nebigu ka u qaalib noqdo lilaahi alla u ahaan jiray walirasuulihi sal l slam iyo walilmuslimiin waaraada ikhraaja alyahuudi yahuud bixinteeda ayuu doonay minhaa khaybar inuu ka saaro fasa'lat ilyahuudu yahuud waxay warsatay rasuul اllahi sal l slama nebigay waxay weydiiyeen ay su-aalatay liyuqirahum bihaa si uu dhulkaa ugu daayo ugu sugo an yakfuu badela an yakfuu yani markaana iyaguna markaa ay minay ka kaafiyaan camalahaa dhulkaa shaqadiisa walahum iyaguna ay yeeshaan nisfu hamari mirihii marka saddex laba loo qaybiyo nus inay qaataan faqaala lahum rasuulu lahi sal l slam nebigu wuxuu ku yidhi nuqirukum bihaa waan idiin daynaynaayo waan idinku sugaynaa calaa daalika kaagaas maa shi'naa intaan doonno innaga intaan doonno ayaan idiin daynaynaa faqaruu bihaa way ku sugnaadeen xataa ajlaahum cumaru ilaa cumar uu qixiyey ilaa tayma'a wa ariixa dhulkaas oo shaam ka mid ahaa ayuu cumar u qixiyey dhulkiina marka waa ka sidaasay marka uga tageen meeshaa marka xataa ajlaahum cumaru ilaa taymaa wa ariixaa daas yaa laga qaadanaa macnaha loo tarjamay oo ah awalba nebiga muddo mucayana ma siinin intii annaga aan doonno uu yidhi cumar mar haddii uu ka bixiyeyna de mashiicadii muslimiintu waa dhammaatayba markaas meeshaa marka waxaa laga qaadanaya haddii shayga lagu dhiso intii sidaanoo kale la yidhaahdo dhulkaan ka shaqeey intii aan doono mar allaala markuu doonou ka bixi karaa tarjamada marka meeshay ka waafaqaysa meeshaas calaa maa aqaraka allaahu iyo calaa maa shaa allahu haddii la yidhahna waa la mid un maxaa yeelay de ilaahay haddii uu doono mar haddii la yidhi sanad iyo toban iyo kun mashiica alla may ka baxaysa awelba kama baxaysa ninkuu qof haddii uu yidhaahdo dhulkaani waa kuu deeyey intii ilaahay doono bil kadib hadduu yidhaha isayda ilaahay waa doonay shardigii weli waa lagu taagan yahay mar aan lagu taagnayn maba jirtaba shardigaas waa shardi aad ufa u weyn baabu maa kaana min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalama yuwaasii bacduhum bacضa fi الziraacati wاhamari baabu bayaani maakii cadayntiisii wuu baab yahay kaana ahaa min asxaabi الnabiy sal ا slm nebiga asxaabtiisa xaggeooda ka ahaa ayb yuwaasii bacduhum qaarkood uu xiriirinaayo bacdan qaarka kale fi ziraacati beeraha iyo wahamari miraha geedmiroodka yani saxaabada say isu xiriirin jireen oo beeraha iyo shaniga ay isagaga xiriirin jireen baabkan marka waa baabka musaaracada iyo u baabaysanaya qaala xadaanaa moxamed bnu muqaatil qال أخبرنا cبداللahi هو بن المبارك المrwزي qال أخبرنا الأwزاaعي عن أbي النجاشhiي mولى rافع بن khadيج أبuالنجاشhigan mgciisa waa l ha cطاء بن سhayb وهuوa ثقة أkرج xadيiثه الbخاaري ومسلم والنسائي وبن mاجه samictu raafica bna khadiij ayaan maqlay buu yidhi qaala samictu raafica bna khadiiji bni raafic can camihi duhayr bni raafic qaala duhayrun duhayr waxa uu yidhi laqad nahaanaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu naga reebay can amrin arin kaana binaa raafiqan arrinka oo kaana ahaa raafiqan mid ay fudayd oo ugu jiro dhimrin bina annaga uu noogu sugan yahay ayuu nebiga naga reebay qultu waxaan idhi buu yidhi raafic maa qaala rasuulu llahi sal l slama rasuulka wixii uu yidhi fa huwa xaqun isagaa xaqa wuxuu nebigu uu yidhi isagaa xaqa dhimrintana isagayba ku jirta saxaabigu marka wuxuu leey say annaga nala tahay siday annaga nala ahayd wax xoogaa fudayd iyo xoogaa uu noogu jiro ayuu nebiga naga celiyey markaasuu raafic ibnu khadiijna waxa uu yidhi wixii nebigu yidhaa xaq ah qaala waxa uu yidhi dacaanii rasuulu llahi sal l slam nebigaa ii yeedhay qaala waxa uu yidhi maa tasnacuuna bimaxaaqilikum beerihiinna maxaad ku samaysaan qultu waxaan idhi nu'aajiruhaa waan kiraynaa cala rabiici baan ku kiraynaa keliga keliga korkiisa wixaayaan ku kiraynaa wa cala alawsuqi usqiyaalo dhowr yacnii awsuq oo min atamri timir iyo washaciiri shaciir ah baarihii baan kiraynaa qofka waxaan ku dhahnaa markaan ka kiraysanayno meeshaan u dhow keliga iyon aniga ii fal meelaha kalena adiga falo beertaan fal waxaan ku siinayaa dhowr usqi oo timir ama shaciir saasaan u kiraysana qaala nebigu wuxuu yidhi laa tafcalu ha samaynina sidaas isracuuhaa beerta ow amase asricuuhaa dadka siiya ha beertaane dhulkii dadkii u banneeyo ha beertaan izracuuhaa aw asricuuhaa midna waxaa weeyaan waa waxaa weyaan ulaai midna waxaa weyaan rubaaci izracuuhaa waa min zaraca yazracu izrac waa beero adiga izracuuhaa yacni beerta idinka beerto fasha asricuuhaana waxaa weeyaan dadka u beera oo yacni intaad dadka dhulkii siisaan dhulkaa iska fasha ah oo dadkii ku taageera sidaas ow amase amsikuuhaa ama iska haysta dhulkiina saddexdaas mid yaala inaad idinku falataan dadka inaad siisaan ha fasheene ama inaad wixiina haysataan sidaan waxba ha yeelina qaala raaficun raafic waxa uu yidhi qultu waxaan idhi samcan wadaacatan nasmacu waan maqlaynaa samcan maqlitaan wanudiicu waan adeecaynaa daacatan adeecitaan bis iyagu marka siday la ahayd iyo sida ba waxa ugu jiray barwaaqadii iyo waxaasoo dhan mar haddii nebigu amar ka yimid samcan wadaacatan marka halkaan xadiidka tarjamada meesha ka waafaqaysa waxay tahay asricuuha yacni walaalihiin xiriiriya oo beerta beeraha u banneeya ha fashaan daydaan idinka falanayni qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu muusa wahuwa baadaam kaana haddana u fiirsan marka mucaamalada nebigu uu ka reebay hadda u fiirso waxay ahayd in la yidhaha beertaan fal intaan aniga ii fal meeshaasna adiga falo qararaa ku jira leanna beerta inay inta ka baxdaa laga yaaba xaggan ay waxba ka bixi waayaan dhulkan biyihii baa u dhow dhulkaas kale biyo uma dhowa ninkii waa shaqeeye waa shaqeeye waxbau tabcay ninkan meesha biyaha u dhow isagaa iskale wixii ka soo go-a isaa raartay meeshaasna waxba kama bixin ninkaa qarar shaqadiisii waa lagu manaafacaadsaday muqaabil laa shay sharcigu waa reebaa waxaas marka haddii marka la yidhaahdo awsuq aan la cayiminna waa dhibaato beertan fal wixii ka soo baxo waxbaan kaa siinaa sax maaha qaala xadaanaa cubayd llahi bni muusa wahuwa baadaan qaala akhbarana alawsaaciyu can caطaa huwa bnu abi rabax can jaabirin radia allahu canhu qaal kaanuu waxay ahaayeen yazracuunahaa kaanuu waxay ahaayeen yasracuunahaa inay beeraha falanaayeen biuluثi ulu iyo warubuci iyo rubuc iyo wanisfi iyo nus waxay ku fali jireen marka beertan fal saddex meeloodoo meel baa leedahay afar meeloodoo meel laba marka loo dhigo meel faqaala الnabiyu sal ا slam nebigu waxa uu yidhi man kaanat lahu ardun ninkii dhul iska leh falyasrachaa ha beero ha beerto ow amase liyamnaxhaa ha ku deeqo fain lam yafcal hadduunan sidaa yeelaynin falyumsik ardahu dhulkiisa ha haysto tanna waxaa lagu xambaarayaa marka waa markii hore saanay ahayd nebiguna sidaan wuxuu u yeelaaya dee muhaajiriintii iyo ansaartii kor degan haddana markii yacnii muwaasaadkoodii iyo dadkaa in la xiriiriyo ayuu nebigu sal ll slam ku tirtirsiinayay markii dambe laakiin sida imaan doonto in la kiraystaa lama diidin oo waxa ka soo baxaa saddex meeloodoo meel in lagu kireeyey markii dambe lama diidin laakiin markii hore waxaa loo diiday dadka dadkan fuqaradoo ilaahay dartiisa yacni u soo qaxay oo diintoodii la soo qaxay inaan markaas kiro iyo lacag iyo laga qaadanin yani duruuftu mararka qaar waxay keenaysaa waxyaabaha qaar in aada loo adkeeyo duruufta iyo waktiga iyo waxyaaba uu keenayaa jiri oo hadda laftirkeedu hadday dadkii markaa abaar aad u daran hadday dhacdo de dadku waxoodii inay zako keliyaan bixinayaa lagama yeelaaye dadkaas dhimanayo inaad waxaaga wax ka siisa waxaa laga yaaba inay waajib kugu noqoto haddii abaar caama ay timaadoo kale ama iskorsaar dhib badan markuu yimaadoo kale waxaa laga yaabaa in la yidhaha war dadkii wax haystaa dadkaan ha taageeraan ilaa ilaa wax ha siiyaan haddaan meel wax laga siiya la aqoonin oo dawladdu aynan haynin dadku ha dhintaan ma la dhahayo waa muwaasaad marka sidaasoo kale ahayd markii dambena de nebigu waa ogolaaday oo nin walbaa uu xoogaa waxhelay wa qaala rabiicu bnu naafic abu tawbata wa huwa abu tawbata alxalabiyu qaala xadaanaa mucaawiyaةu can yaxya can abi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam man kaanat lahu ardun ninkii dhul haysto falyasracha ha beerto ow liyamnaxa akhaahu ama walaalkii ha ugu deeqo fain abaa hadduu diido falyumsik ardahu dhulkiisa ha ceshto qال xadaثna qbيصة qال xadaثna سفyاan عan cmri qaal dakartuhu lطاawuس طاawuس baan u sheegay faqaala waxa uu yidhi yusricu ayb qaala waxa uu faqaala wuxuu yidhi طaawuس yusricu ha siiyo say u beertaan dadkaasi qaala بن cabaas radي الlahu canهuma iبn cabaas waxa uu yidhi ina النabiya slى الlahu عalيه alي waslm nebigu lam yanha canhu nebigu ma reebin walaakin qaala waxa uu yidhi nebigu an yamnaxa axadukum midkiin inuu deeqo akhaahu walaalkii oo ugu deeqo dhulka si uu u fasho khayrun lahu way u khayr badan tahay min an ya'huda inuu ka qaato shay-an wax macluuman la yaqaano xadiidkaana fasiraya kii hore marka midkaana fasiraya ibnu cabaas wuxuu yidhi nebigu kama reebin in dhul la kala kiraysan karo laakiin wuxuu yidhi midkiin inuu walaalkiis dhulka ugu deeqaa ayaa khayr badan waxay ka khayr badan tahay inuu wax ka qaato ujro iyo waxaa markaa u ka qaato shay macluum oo la yaqaan inuu ka qaato marka shay macluuma lama diidana laakiin waa laga fiican yaho waxaa ka fiican sadaqada oo qofkii la yidhaah war dhulkaygan qayb ka falo waxay kaaga soo baxana iska qaado waxna kaama rabo marka riwaayadan ibnu cabaas waxay fasireen kuwii hore liyamnaxa amarka ku jiro inuu yahay amru nadbin xataa uunan ahayn amar waajiba qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaadu can ayuuba can naaficin ana bna cumara radia allahu canhuma ibnu cumar kaana yukrii wuu kirayn jiray masaaricahu beerihiisa clى cahdi الnabiy sal ا slam waqtigii nebiga wa abi bakrina waqtigii abi bakr wa cumara waqtigii cumar wa cuثmaana waqtigii cuثmaan iyo wa sadran min imaarati mucaawiya iyo imaaradii mucaawiya qayb ka midana waa kirayn jiray waqtigii cali marka muxuu uga booday marka u sheegi wa cumaana wa sadran min imaarati mucaawiya waqtigii cali ma kirayn jirin m isaga waqtigii cali xataa uu kirayn jiray laakiin wuxuunan u sheegin ibnu cumar madhab madhabtiisu waxay ahayd dadka markay iskhilaafsan yihiin oo muslimiintu markaa khilaaf iyo wax uu ka dhaxeeyo zamankaas ima imaarada markaas jirto iyo isagu markaa ma uunan ma waxba kama soo qaadi jirin baycana markaas ma geli jirin waqti alfurqa bayco cidna ma sii jirin ibnu cumar walidaalika mucaawiya markuu dhintay yaziid waa siiyey beecada ayb waxaan ujeedaa yaziid ma uunan siinin maadaama lagu qabsado cabdullahi ibnu zubayr ku qabsado cabdulmelik ibnu marwaanna ma uunan siinin markuu yaziid dhinto cabdulmelikna ma siinin ilaa laga dilay cabdullahi ibnu zubayr marka cabdullahi ibnu zubayr la dilay oo dhulka dhammaayo oo qabsaday cabdulmelik ibnu marwaan ayuu beecadii markaas isaga iyo ilmihiisiiba ay beecadii galeen oo isaga madhabtiisu waxaa yidhi waqtiga furqada ay jirto oo dadku ay kala dedegan yihiin oo ninba meel haysto ninna inuusan beeco siinin waagii nin uu dhulka oo wada qabsadanayn oo beeco dhiibin marka saasaa la yidhi ayuu uga boo ayuunan u sheegin ee cali fadligiisa iyo ma diidaya ee laakiin imaarada cali imaaro waa sugnaatay imaarat caliyin imaarada xagga sugnaanshaha waa sugnaatay lanna akaru صaxaaba ahluxalli walcaqdigii cali waa waa la mubaayaceen ayb ibnu cumar marka waa kirayn jiray waxaa laga wadaa asxaabta rasuulka waxay u badnaayeen dhulka in la kirayn karo haddiiba waktigaa intaas ilaa waktiyadaaba hadduu kiray jiray in marka musaaracadu ay bannaan tahay uma xudita waxaa loo sheegay ibnu cumar can raafic ibni khadiij waxaa looga sheegay ana اnabiya salى اllahu alayh wali waslama nebiga nahaa can kiraa'i اlmasaarici dhul beeraha kirayntooda beeraha kirayntooda nebigu inuu reebay ayaa raafic ibnu khadiij looga sheegay xaggiisa fadahaba ibnu cumar ilaa raafic ibnu cumar raaficu u tegey markaa fasa'alahu waa su-aalay yani waxaad ka dareemay meeshan saxaabadu sida ay diinkooda uga fikerayan dhulkuu kirayn jiray ibnu cumar markii loo sheegay war raafica wuxuu leeyahay nebigu waa reebay in dhulka la kireeyo markiiba waa baxay ibnu cumar inuu soo weydiiyo raafic isagoo marka xataa qofku culamo hadduu doono ha ahaado haddii mas'ale ay soo gasho si ay shaqadiisa ay ku tacalluqo ugu su-aalo fasa'alahu waa weydiiyey faqaala wuxuu yidhi naha nebiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waa reebay can kiraa'i اlmasaarici beeraha kirayntooda raafic sidaasuu yidhi faqaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi qad calimta waad ogeyd anna anagu kunnaa nukrii inaan kiraynayno masaaricana beeraheenna calaa cahdi rasuuli illahi sal slam waqtiyadii waqtiga rasuulka bimaa cala alarbicaa'i wa bishayin min atibni bimaa inaan ku kirayn jirnay wax cala alarbicaa'i keliga korkiisa waxa ah yacnii meeshaan keliga korkiisana inaan noo fasho adigana meelahaas aada falato saasaan ku kiray jirnay iyo wa bishayin wax oo min atibni waagada ah tibniga waagadaa laydhaha waagada ayb waxaas marka wuxuu leeyahay wuxuuna hadda ka wadaa shaciir iyo waxaas shaciirtii iyo geleydii iyo masagadii iyo waxaasaan ku kiray jirna yani ibnu cumarkaano wuxuu leeyahay taasuu nebigu diiday dhul in la kireeya beer nebigu ma reebin saas waay kaanaguna saa dhahay qala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa leyt can cuqayli can ibni shihaab qaala akhbaranii saalimu ana cabdاllahi bni cumara radia allahu canhuma qaal kuntu aclamu waan ogaa fii cahdi rasuuli illahi sal l slam waqtigii nebiga ana alarda ardada dhulka tukraa in la kireeyo uma khashiya cabdullaahi wuxuu ka cabsaday an yakuuna nebiyu sal l slam nebigu qad axdaa inuu soo dariisiiyey oo uu gadaal ka keena kala yimid fii daalika arrinkaagaas shay-an wax lam yakun yaclamuhu ibnu cumar ounan ogeyn yani ibnu cumar wuxuu is yidhi war gadaashaha nebigu ama wax kala sheegay haddana oo xukunkii horeba la nasakaya wuxuu ka wadaa marka qad axdaa yani nebigu inuu xugun cusub keenay oo kii hore oo ruksada ah diiday lam yakun yaclamuhu ibnu cumar ounan garanaynin fataraka kiraa alardi dhulka kirayntiisa waaba ka tegey ibnu cumar yani muxuu uga tegey markaasi waracnimo min baabi ilwarac mar haddii dhulka halla kirayntiisa la reebay ibnu cumarna uu ogaa inay bannaanayd wuxuu is yidhi war amaa gadaashaa la reebayba waxaan waaba iska dhaafay meeshaa marka waxay ku tusaysaa yacni qofka faadilka ee ahlu fadliga min baabi ilwarac shay bannaan xataa inuu uga tegi karo khulaasatu lqowl marka axaadiidtan badanaa imaam muslima aada u wariyey imaam muslimana aada u keenay axaadiidtan musaaracada marka laysku soo xooriyo ama laysku keeno waxay ku imaanaysaa ninku beertiisa waa kiray karaa lacag waa ku kiraysan karaa waxa ka soo baxaayo oo cayiman waa ku kiray karaa beertan fal gallayda ka soo baxda konton kiintaalaa ku leedahay wax cayiman wa inta kale anaa iska leh waxa ka soo baxo nus qaado nus isii ii keen wax cayiman waa bannaanta waxaa kaloo bannaan qofkaani inuu leeyahay beertaanaan kaa kiray fal kaa ijaaray ujradaaduna waxay noqonaysaa konton kiintaaloo masaga ninkaan marka waxaa laga rabaa kontonkaas kiintaal inuu suuqa uga soo gada ninkaan hadhow siiyo mar hadduu konton kiintaa la yidhi waajibkiisay noqotay beertaama wax ka soo baxaan ama yayna ka soo bixin hadda meeqa waxaan sheegnay saddex waxaan sheegnay lacag in lagu kireeyo wax iyada ka soo baxaaya in lagu heshiiyo saddex meeloodoo meelaa leedahay meel labana anaa isla waa bannaanta wax kale oo cunto kaleoo madmuun ah dacaam kaleoo beerta kii ka soo baxay aan la dhehaynin oo la leeyahay konton kiintaal aad leedahay fal beerta kontonkaas kiintaal markaama beerta ha baxdaan ayaynan bixin suuqa uga soo geday ninkaas waa lagaa rabaa saddex sifo saddex sifooda waa bannaanta ya ha waa dhihi karaa intaasa un laga rabaa ya e waxay la mid tahay saddex meeloodoo meelaa leedahay oo kala le waa la cayinaad hadday ba'da ninkaana waa ka ba'day soo maa mudaarabo w oo kale waa mudaarabo oo kale w hadday beertii ba'do kanna waa ka ba'day khasaara labadii waa wada khasaareen waxaa la diidaayo laakiin waxay tahay beertan waa ka shaqey ka shaqey meeshaas wixii ka baxo adaa iska leh shaqadaada meeshaas wixii ka baxo waay intan kalena wixii ka baxo anaa iska leh ma bannaana taas lanna qararaa ku jira oo waxaa laga yaaba beerta inay dhinac ka baxdo dhinacanna ay ka bixi weyso ninkii marka adig waxbaad cunaysaa isagana waa ku fiirinaya taas lama rabo marka laakiin hadday tahay beertan wixii ka soo baxaad intaas ku leedahay hadday beertii baxdana had waa wada leeyihiin haddaynan bixinna labadooda waa wada qasaaran haddii ay baxdana nisbo wax ku qaadanaya wax yar hadday ka baxaanna nisbo uga qaadanaya ayb baabu kiraa'i اlardi dhulkii kirayntiisii ayuu u baab yahay bidahabi wاlfidati lagu kireeyo dhulkii in la kireeyo oo dahab iyo fido lagu kireeyo yacni waxaa laga wadaa lacag beertan fal kun dollaran kusiinaa ka shaqeeya beerta ninkaani waa la kireeyey kun kunkaasoo marka kuayuu ayuu ku shaqaynaya wa qaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi ina amhala maa shaykan ugu fiican oo antum idinku saanicuuna kuwa samaynaya aad tihiin an tasta'jiruu alarda dhulkii inaad ujro u dalabtaan waa albaydaa'a cad min asanati sanadii ila sanati laga gaaro waxa ugu fiican ood samaysaan dhulkii inaad kiro u raadisaan dhul caddaysimo oo cad inaad kiro u raadisaanoo intuu dhulku baaqan lahaa oo fasalkii iyo waxa uu ka baaqan lahaa inaad dad beerihii wixii tacbi yaqaano aad tihaahdaan warkaale dhulan kuu haayaa dhulkaan ijaaro dhulkan fal beertiisa waa ka soo go-o qaado waxaan kaa rabaa kun dollar ama lacag intaasa waxa aad samaysaan waxa ugu fiican sababtoo waxaad ka shaqaynaysaan dhulka inuu camirmo wax soo saar in la helo ayb beertu iyada wax soo saarkeedu aada ugu fiican yahay waa laga waa la gadanaa dadkii waxay gadanayaan cuntadii bay iibsan karaan si fudud ay ku iibsan karaan ninkii beerta falay ehelkiisii buu ka beelanaa shaqaalihii beerta ka shaqeeyey waxbay ka helaayaan dhulkii waa ku camirma dowladdii iyo dadkii dhulka maamulaya dhulkii dhul wax soo saar badan markau noqdana dhaqaalihiina koro u kaca laakiin dhulku inuu meel isaga yaallo uu iska xayiran yahaa xun marka saasuu ibnu cabaas uu leeyahay waxa aad samaynaysaan wax ugu fiican kaas wey qال xdثna cمر بن khالد qال xdثna الleyث عن ربيcة بن أbي cبدالرحمن عن xنظلة بن qays عن rاaفع بن khadيiج qال xadثnيi cmاaya أنهم kaanuu waxay ahaayeen yukruuna inay kiraynayeen aلأرضa dhulka calى cahd النبي sl اه sلم wqtigii nebiga bima ynbutu waxay ku kiraynayeen waxa ka soo dhasho calى الأربicaaءi keliyada ow شhayءin ama wax yastaثniihi ou soo reebanayo saaxiب الأrضi ninka dhulka iska leh oo ninka dhulka iska leh wuxuu le beertan ka shaqeey intaan laakiin anaa iska leh fanaha النabiyu sal ا slm nebigu waa reebay can dalika kaagaas faqultu liraaficin raafic baa waxaan ku yidhi fakayfa hiya sidee bay tahay bidinaari wadirhami dinaar iyo dirham haddii lagu kiraysta ka waran faqaala raaficun raafic waxa uu yidhi laysa biha ba'sun dhib male buu yidhi bidinaari wadirhami dinaar iyo dirham in lagu kireeyaa dhib male wa qaala leytu leyt waxa uu yidhi wa kaana aladii nuhiya wixii laga reebay wuxuu ahaa min daalika oo kaagaas ah maa shay buu ahaa low nadara fiihi hadduu fiirin lahaa dawulfahmi dhug iyo fahm nin u saaxiiba bilxalaali waalxaraami xalaal iyo xaaraam yacnii fahm qof u leh hadduu fiirin lahaa lam yujiizuuhu ma aynan banneeyeen limaa fiihi wax ku sugan dartiis oo min almukhaadarati khatar isgelin nley wuxuu leeyahy wuxuu nebigu ka reebay nin caqli leh oo xalaal iyo xaaraan aqli u leh hadduu fiirin lahaa wuxuu garan lahaa yacnii mausan banneeyeen mana rugseeyeen leanna maxaa yeelay waa mukhaataro khataraaba ku jirto shaygu nebigu uu ka reebay waa maxay intaan beertaan ka shaqey maxaan helaa aniga waxaad helaysaa meeshaas wixii ka baxo meeshaan fiicanna inaad ii reebaysaa wixii ka baxo anaa iskale nin caqli xalaali xaaraan fahamsan ma uunan ogolaada inuu leeyahay lianna qararka ku sugan baa waadixa saasuu ka wada ayb ayb mukhaabaradana ba halaag iyo waxaa ku jira qarar iyo waxyaabahaasuu ka wada yani wax kale ma wuxuu ujeedaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam waxaan uu reebay waa wax qararkiisa iyo dhibkiisuba ou muuqdo intaas kooba baabun ay hada kani baabun baab weeyaan qaala xadaanaa moxamed bnu sinaan wahuwa alcawaqiyu qaala xadaanaa fulayxun qaala xadaanaa hilaal xaa-u xadaanii cabdullaahi bni moxamed qaala xadaanaa abu caamir qaala xadaanaa fulayx عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم النبga كاana يوما maalin wuxuu ahaa يuxadiثu inuu sheegaye xadيiث ayuu nbigu wariayuu sheegayey وacindahu rajulu nin ayaa agtiisa ahaa min أhli الbaadiyaةi reebaadiyaha ka mid ah iyadoo agtiisu marka nin reebaadiya uu joogay أنa rajuلa nin min أhli الجannati ahlu jannada ka mida ista'dana rabbahu rabbigiibuu ka idin dalbaday fi zarci beer nin jannadii ku jiro rasuulkaa ka sheekaynayo ahlu janno ah baa rabbi wuxuu weydiistay beer inuu jannadii ku falo ayb qof walbaa wuxuu jecel yahay waa xiiso u qabo faqaala lahu wuxuu ku yidhi alasta fii maa shiئta alasta warniyow miyaadan ahayn oodan ku sugnayn fii maa shiئta waxaad doonto jannadii baad ku jirtaa soo waxaad doontaba ma helaysid qaala waxa uu yidhi balaa inaanan ku jirin iska dhaafa waa ku jiraa walaakin uxibu waxaan jeclahay an asraca inaan wax beero laakiin waxaan jecelahay inaan wax falo qaala waxa uu yidhi fabadara ninkii abuuruu ku riday fabaadara fabaadara طarfa fiidiisii ama foodiisii ayaa degdegay fabaadara waxaaba soo degdegay aطarfa meeshii marka kasoo muuqanayo abuurku waa dilaaca dabcan xabad waa jeexmaysaa afkay la soo baxay soo maha afka soo baxeedii iyo meeshaa darafkaas yaaba soo degdegay fabaadara طarfa nabaatuhu fabaadara wuxuu soo dedejiyey nabaatuhu dhirtii aarfa foodeedii ayb wastiwaauhu ayaa degdegay haddana wastiwaauhu ekaanshihiisii ayaa degdegay yani ekaanshihii wuxuu ka wadaa inuu xoogaysto jiriddii ay xoogaysato wastixsaaduhu shafiddi guriddi ayaa soo degdegtay haddana yani mar allaala markuu ku tuuray bud ay soo dhahday jirida ay yeelatay waaba la shafayba wax waqti dheer la sugaaya maaha fa kaana amhaala aljibaal fa kaana wuxuu noqday wixii ka soo baxayna amhaala aljibaali buurihii oo kale fayaquulu llahu ilaahay wuxuu dhahayaa duunaka ya bni aadam hoo bani aadamoo hoo qaado fainahu laa yushbicuka shay-un bani aadamo waxba ku dherjin maayo adiga wax ku dherjinaaya ma jire qaado faqaala alacraabiyu ninkii reebaadiyaha wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee laa tajiduhu ma helaysid ninkaasi ilaa qurashiyan inuu yahay ow ansaariyan ama ansaari inuu yahay maahana rasuul alla wuxuu yidhi ninka sidaas yidhi waa nin quraysh ama nin ansaara fainahum asxaabu zarcin waa beeraley baadiyaha marka waa iska furan yihiin waa iska hadlaya ninka sidaa yihi rasuul alla waa garanayo yidhi ama waa nin ansaari ama waa nin qurashi fadaxika الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waa qoslay marka halkan marka wuxuu ku baraarujinaa buu leeyahay wakaأna munaasabatahu lahu min qowli الrajuli fainahum asxaabu zarcin meesha hadda laga fiirinaya waxay tahay fainahum asxaabu zarcin waa dad wax abuuro jiray annagana hadda maxaan haynaa marka musaaracadii hadday wax abuuran jireen marka nina dhulkou lahaa dadkao dhan dhul ma wada lahayn dabcan hadday waxbay abuuran jireen kulligood haddii la leeyahayna daahirku marka wuxuu keenayaa nina waa kiraysa jira dhulka ninkii aan dhul qabinna waa kiraysa jira meeshaasay tarjamada ka waafaqaya xadiidka baabu maa jaa fi اlgarsi baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab ya jaa yimid fi اlgarsi talaalka wuxuu ku yimid in wax la abuuro qala xadaثna qtaybaة bnu saciid qaala xadaثna yacquub can abi xaazim can sahl bni sacd radia اllaahu canhu anahu qaal in kunaa in hushaaniya kunaa waxaanu ahayn lanafraxu inaan ku farxayna biyowmi اljumcati maalinta jumcada aadaan ugu farxi jirnay kaanat lanaa cajuuzun islaan waayeela ayaan lahayn ta'hudu waxay qaadaysay min usuuli silqin silqiga geedka silqiga jiridiisa ama geedka silqiga yacnii laamihiisa silqigu waa geed macruufoo maka iyo ka laga yaqaano soomaalida ma qabto silqi carabta hadda laftirkeedaba dadkan hadda makiyiinta reer baadiyaha waxay leeyihin silqi silqiyay dhahan silqigu marka waa geed ayagu ay yaqaaneen calaa kulli min usuulin silqin ayay qaadaysay ayb lana anaga noo sugnaaday kunaa naqrisuhu aan tallaali jirnay fii arbicaainaa keliyada aan ku tallaali jirnay fanajcaluhu fii fatajcaluhu waxay yeelaysay fii qidrin lahaa dheri ayay ku ridaysay silqigana badanaa wuxuu noqonayaa waxyaabaha dhulka laga soo rujiyo cagaarka la karsado ee dhulka laga soo rujiyo ya aya keligeed maaha silqigu waxaa weeyaan uun waa badan yihiin waxyaabahaasoo kale waa badan yihiin wax cargada laho dhulka laga soo rujiyo oo annaga qudaaraan iska dhahna laakiin qudaar oo hadda diyaara la cunaayo maahane qudaar la kariyo ayadaas iyo koostada iyo waxay noqotaba ayb waxyaabahaas marka waa goynaysay fatajcaluhu fii qidrin lahaa ayay ku ridaysay dheri ay lahayd fatajcalu fiihi waxay dhexdiisa yeelaysay xabbaatin min shaciirin shaciir heed ayay ku ridaysay laa aclamu ma ogi ilaa annahu qaala wuxuu yidhi laysa fiihi shaxmun walaa wadakun laysa fiihi dhexdiisa ma ahayn shaxmun baruur walaa wadakun jifina ma aynan ahayn ayb wadag marka waxaa weeyaan jifida ama xayrta xayrna ma aynan ahayn faidaa sallaynaa haddii aan tukanna aljumcata yacni waay waxay ka wadaa silqigaas iyo waxay isku daraysay iyo cayadaas baashaas silqiga iyo waxaan ujeedaa shaciiray isku daraysay faidaa sallayna aljumcata haddaan tukanna jumcada zurnaaha waan booqan jirnay faqarabathu ilayna waa noo soo dhoweyn jirtay fakunaa nafraxu biyowmi اljumcati waa ku farxi jirnay min ajli daalika kaagaa dartiis wamaa kunaa ma aanan ahayn nataqadaa inaan qadaynayna walaa naqiilu inaan qayluulsanayna ilaa bacda aljumcati xadiidkan kitaabuljumca nagu soo maray meesha wuxuu ka rabaa keliya un min usuulin silqin lanaa kunaa naqrisuhu waa talaali jirnay قال xdثna موسى بن إسماعيل qال xdثna إبراهيم بن سعد عن بن شهاaب عن الأعرج عن أbي هريرةa رضي الله عنه قاaل يقuلuuna waxay dhahayaan iن أbا هريرةa أbا هريرة يkثir الxadيiثa xadيiثkii buu badiyey والlah الموعd والlah al وإlى الlahi n all xaggiisa ay almوعd makaanu ballanka ilaahay xaggiisu ahaada ويquuluuna waxay dhahayaan ma lilmuhaajiriina wاlansaar muhaajiriin iyo ansaar maxaa ku dhacay laa yuxadiثuuna aynan u sheegaynin axaadiiث midla axaadiiثi abu hurayra axaadiiثtiisa oo kale waina ikhwatii walaalahi min almuhaajiriina muhaajiriin kaana yashqaluhu waxaa mashquulinayay asafaqu gorgoro bilaswaaqi suuqyada ay ku gorgortamaan waina ikhwatii walaalahi min alansaari ansaarna kaana yashqaluhum waxaa shuqlinayay camalu amwaalihim maalkoodii ay lahaayeen inay ka shaqaystaan wa kuntu aniguna waxaan ahaa yani amwaasha waxuu ka wadaa dhulkii beeraha ay lahaayeen wa kuntu waxaan ahaa aniguna imra'an qof miskiinan miskiin ah alzamu rasuulallahi sal l slam nebiga ayaan laazimi jiray calaa mil-i badni baan kula joogay calooshayda buuxeeda yacni haddaan dhergabaani nebigaan ag fadhin jiro wax ka baran jiray fa axduruu waan xaadiraayay xiina yaqiibuuna iyagu markay maqan yihiin wa acii waan xifdinayo xiina yansuuna markay iloobayaan وqاaل النبي sl اه عل sلم yوما nebigu maalin wuxuu yidhi lan yabsuda أxadu qof ma fidsanayo minkum idinka idinka mida hawbahu maradiisa xatىa أqضiya maqaalatii haadihi ilaa aan warkaygan ka dhammeeyo ثuma yجmacuhu qof urursadaa maradiisa markaa ma jiro ilaa sadrihi xabadkiisa ku urursada xaggiisa marada intuu isku laalaabto xabadkasa fayansa iloobaya min maqaalatihi min maqaalatii oraahdaydaan warahdeyda shay-an wax abaddan weligi ninkii maradiisa fidsado isku duubduubto xabadka saarto mar dambe yacni ma iloobaya maqaaladeydan min maqaalatii shay-an hadda tan haadihii kuma aynan darin min maqaalatii maqaaladeyda aan dhihi doono waxa aan sheego ma iloobi doono fabasadtu waxaan fidiyey namiratan go laysa calaya hawbun mare ma aanan qabin buu yidhi hayrahaa iyada aan ahayn xataa qadaa nabiyu sala allahu calayh ali wasalama ilaa nebigii markaa uu ka dhameeyey maqaalatahu maqaaladiisii uma jamactuhaa waan kulmiyey ilaa sadrii xabadkayga ayaan markaa u ayaan intaan isku duuduubaan xabadka xaggiisa saaray fawladii bacaahu bilxaqi macbuudka xaq ku soo saaraan ku dhaartaye maa nasiitu ma aanan iloobin min maqaalatihi maqaaladiisa tilka taadaas ah ilaa yowmi haada ilaa maalinkayga wuxuu ka wadaa maqaaladiisaas laga bilaabo intii taas ka hor dabcan inuu wax iloobo waa dhici karta wixii ka dambeeyey laakiin maqaaladiisa nebigu hadal uu yidhi ma uunan iloobin uma jamactuhaa ahay wallaahi baan ku dhaartay lowlaa aayataani laba aayadood haddaynan jiri lahayn fii kitaabillahi ilaahi kitaabkiisa dhexdiisa ah maa xadadtukum shay-an abadan weligiin wax idinma sheegeen ina aladiina yaktumuuna maa anzalnaa min albayinaati wاlhudaa kuwa qarinaaya waxaan soo dejinnay oo aayado cadcad iyo hanuun ah kuwaasi waxaa lagu abaalmarinaa ulaaika yalcanuhum اllahu wayalcanuhum اllaaciniin aayaddaas haddaan haddaynan jiri lahayn wuxuu leeyahay abu hurayra waan waxba idinma sheegeen laakiin aayaddaas inay iqabataan ka baqayan maxalushaahidkana wuxuu ka wadaa kaana yashqaluhum camalu amwaalihim marka maalka ay ka shaqaynayaan waa dhulka ay tallaalayaan wabilahi towfiiq sal l sl